Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare.
asalaamu calaykum kusoo dhowaada bodcastka dadkana dhegaysanaayo ani magacayga waxaa la dhahaa bureeqo waxaan la soo shaqeeyey muddo dhowr sanaa daykeerada meesha ilmaha lagu xanaaneeyey waxaan lasoo shaqeeyey macalimiinta coach baan u ahaa ino class coach waxaa la dhahaa inoo u ahaa oo fiirinaya xagga ilmaha iyo macalinka si ay iskula iskula iskula xiriirayaan iskula shaqeynayaan aan ka caawin jiray waxaa kaloo meesha ku jirto maryan xasan maryan xasan waa gabar ku takhasustay akhriska qoraalka maryan i think hol minnesota way yaqaanaan maryan waxay bixisaa trainingyasha ku saabsan xagga ilmaha xagga ilmahana way ku takhasustay marka waxay siisaa jaalkeerada trainingyasha ay u baahan yihiin oo xagga ku saabsan caruurta koritaankooda iyo waxbarashadooda iyo sida inu faa'iidaan waxaa kaloo ku jirta romana ayadana ku takhasustay xagga early childhood romana wax badan bay kasoo shaqaysay iskuulaadkay usoo shaqayn jirtay waxay jeceshahay inay ilmaha iyo waalidiinta la shaqayso ay caawiso waxay jeceshahay inay ilmaha heer sare gaaraan romana iyo maryan xasan kusoo dhowaada topikeena maantay aan ka hadlayno waxa waaye technology technologyga muxuu yahay muxuu dhibaatooyinku keeni karo iyo siduu u saameyn karo ilmaha technology markaan ka hadalnana waxa waaye internetka xagga oo ilmaha markay isticmaalayaan telefonka ama computerka ama any social media ay ku jiraan dhibaatooyinka ay ay ay u keeni karaan you know ilmaha intay yaryar yihiin marka romana kusoo dhawow
waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay buraaqa um haddaan u gudagalo tobickeena maantay mawduuceena technology technology horta maantay like waxaan ku jirnaa xili oo la dhaho twenty first century and i call it xili technology because maanta gurigaaga haddaa fiirisa xataa meeshaa fadhida keliya like everywhere technology baan haysanaa gacanta waxaan ku haynaa waa technology waa phone gurigeena alaabta taalo dan waa technology like waa mashiino la farsameeyey you know adduunkan cusub aalada cusub so xataa haddaan entertainment haysanin practical haddaan aadno like gurigeena waxaa yaala qasaalado talaagad you know mashiino intaas like howlihii noo fududeenaya waxaas dhan waa technology so technology heelad waxa waaye maanta wax kasta fududeyn gaartay like heer waxaan gaaraynaa xataa anagoo guriga fadhin oo kale maantay in cuntadiina loo keenayo we just ordered online and then waana loo keenaya that's technologyga heerkuna gaarsiiyey waana wax oo maanta adduunka ku kala horumaray oo maanta loo baahan yahay aan laga maarmaynin like baden haddana saasay tahay waxay leedahay dhibaatooyinkeeda gaar u ah because wax kastoo maantay adduunka wax kastoo waxay leeyihin wax fiican iyo wax xun you know so waxaa muhiima inaan barano like fiicnaanteeda iyo si aan u adeegsanayno iyo sida saxda aan maanta u adeegsan karno iyo you know ilmaheena seebaan like laftirkooda markay soo koraan aan ugu isticmaali karnaa technologyga seebaan u bari karnaa annaki ma baran karnaa annaka xataa laftirkeena waa inaan barano haddaana aqooninin waxba maka fahmayno like ilmihii waan usoo gadaynaa badan annaki ma naqaano so waa inaa annaki xataa laftirkeeni barano oo la socono adduunka cusub maalin kasta waxbaa soo baxaya everyday new abaa la soo saaraa new technology foonkan keliya hadda gacanteenan ku hayno intee buu kala maraya like iphone how many are like iphone thirteen hadda la maraya so stabis xataa everyday waxbaa soo baxaya waxbaa la alifaya you know wax cusubay dad kala imaanayaan so that is that is technology for you and it is around us ma meel kaste not like na agtaala so maanta haddaan ka hadalno like ilmaha iyo technology like haddaan ku focus garayno like maxaa waaye faa'iidooyinka maanta technology noo leedahay sidee baan ilmihii u bari karnaa muxuu ahaa sidee baan uga taxadari karnaa dhibaatooyinka ilmaheena u keeni karto so haddaan ku bilaabo faa'iidooyinka ay leedahay technologyga just sida oo maantay oo muxuu ahaa like ereygan isticmaala horta waxaa waaye fun ilmuhuna waxay jecel yihiin wax oo madadaalo fan waa madadaalo so ilmaha si kasta aa maanta wax u baraysid haddaadan wixii madadaalo ka dhigin wax ee xiise gelinayo oo maanta jeclaanayaan oo maantay muxuu isdhahayaan like like a like farxad dareemayaan markay ay baranayaan way ka xiisa dhacayaan so technologygii like the good thing ay haystaan waxa waaye like wix kasta fanay ka dhigeen so maanta haddaa wax baranaysid haddaa wax ka faa'iidaysid haddaa xataa dhibaato ay leedahay labadiiba fun bay noqotay like waa isku madadaalay noqotay so waa inaan kala saari karno madadaaladii tii fiicneed iyo tii xumeed you know and uh, waxay like maanta for example ilmihii kale haddaan oo muxuu yahay like an uh, what is it called um, ilmihii hadduu luqadii uusan aqooninin akhriska aqooninin haddii uunan muxuu ahaa maanta xataa hadli karinin there is a lot of technology oo maanta caawinayso so faa'iidooyin badan ay leedahay like it independent xataa heer waxay gaarayaan ilmihii ayakoo yar ee a lot knowledge ay haystaan like wax badan ay yaqaanaan compare to marka anaka yaryareen oo kale like aqoono badan oo maanta ayaka u fudud oo anaka noo fududeen bay maanta haystaan so it's like adduun kaloo cusub waaye oo asagana faa'iidadiisa iyo xumaantiisa labada qabo but it has like a lot and a lot oo muxuu ahaa faa'iidooyin ilmaheena maanta siin karto
dhammaan waa mahadsan tahay sidaad ka helisid technologyga faa'iido bay leedahay faa'iidooyin badan hadda inta cobidka lagu jiray dad badan ilmo badan ayayooyinkooda iyo awayaashooda iyo faamiligooda waxay kula xiriiraan technologyga sax isu soo dhaweysa waxbaa lagu bartaa sidaad leedahay waa inuu ognahay faa'iido badan bay leedahay waxaan ku weydiin lahaa markay noqoto influensiga ay ku leedahay technologyga ilmaha ma ka hadli kartaa inay siday negative influence inay ku lahaan karto dhaqanka iyo ilmaha koritaankooda wax yaran ka sheegi kartaa
aha waa mahadsan tahay maryam wax kastoo horta maanta faa'iido leh wax xun uu leeyahay an also wax kasta oo maanta horta la badsado xataa hataa faa'iidaha ahaado wax kastoo la badsado maanta wuxuu noqonaya hadhow meel wuxuu gaaraya noqonaysa negative you know so khasaarayaasha usoo gaarsiin karta ilmaha waxa waaye ka mid ah hadeer oo isolation ilmihii inay noqdaan disconnected wax la dhaho like waxay kala geysaa horta waalidkii technologyga iyo ilmihii so waxaa laga yaabaa waalidkii inuusan aqoon badan u lahayn technologygii inuu like kusoo koray asaga like different life but then today lifeka la jooga ay ka duwan tahay ilmihiisa so hadduusan waalidkii baranin waxayna waxay kala way kala geynaysaa ilmihii iyo waalidkii iyo familigii so that's faa'iido i mean khasaare ay leedahay technologyga maanta waxaa arkaysaa ilmihii oo maanta dhan gacanta kusii jeedo wax qoraayo iyo waalidkii iska hadlaayo and then heer waxay gaareen ilmihii they got used to markaas ilmihii like waalidku iska hadlaayo waxa laga lagama meel lagama soo qaadayo wuxuu sheegaayo iyo wax dhibaayo iyo you know that's khasaare ay leedahay technologyga maanta noo geysata because waxay noqotay addiction so haddii wixii aad badsatid addicta ku noqonaysa anakaas waaweyna addicta ku noqono so isolate inay familiga kala geyso in ay addiction noqon karto also waa khasaare kale ay leedahay oo intaa heerkaas la gaarin ay fiicanta in laga hortago you know uh, waxay kaloo leedahay like empathy ilmihii wax mad like social emotionki dhanaa wuxuu ka noqonayaa bahalkii um, kala go-ayo waxaa laga yaabaa hooyadii inay problem haysato like oo maanta dhan like different like oo like like nolol kala camal like you know problemkeeda hooyo dareemayso ama like hadalka maanta dhadhehays ilmihii ma haystaan waxay ku dareemaan because connectionkaas dhanaa maqan waxay haystaan adduun kale ay busy ku yihiin that oo ayaga u muhiimsan so that's wax kale oo maanta ay khasaaro ku leedahay khasaaro caafimaadna way leedahay oo maanta haddii la badsado ilmihii technology u badsado hadda ilmaha markuu soo koraayo waa inaan u cayimi karno you know waqtiyada ay daawadaan technologyga waqtiyada isticmaalaan so haddaan ka hadlo hadda screen time screen time waxa waaye like mareynta waqtiga shaashadda so shaashadda tvgaasaan u keenayno ibodka telefonka we call it we can call it all ayaga dhan screen time isku dhigi karnaa so haddaana wixii maanta cayimin oo kale effect badan u keenaya caafimaad ahaana waxaa ka badan ilmihii I mean, ka mid ah ilmihii inuu uh, weight obesity noqdo oo caafimaad darro uu cayilo guriga iska fadhiyaa ma dhaqdhaqaaqaayo ilmaha hadduu koraayona waa inay more active yihiin waa inay dhaqdhaqaaqayaan waa koritaankooda qayb ka mida inuu ilmaha dhaqaaqo especially ilmaha markuu jiro laba sano ilaa shan sano waxay u baahan yihiin maalintii like dhowr jeer inay ciyaaraan ama maalintii dhan active noqdaan so screen time oo kale wuxuu keenaya ilmihii inuu moor fadhiyo oo moor la fadhiisto and then hadhow ilmihii cayilaayo waxay kaloo sababtaa cardiovascular disease waxaa la dhaho inuu cudnaha i mean cudur wadnayaasha ee keento waxay kaloo sababtaa like dabeecadooda isbedelayso so hadda maanta kale ilmihii technology baad siisay laba saac ama saddex saac ama afar saac markay dhahday waa kaa qaadaya ama time oo wax kalaan sameynayna ama like waa la tukanaya ama you know madarasa la aadaya wuu xanaaqaya ilmihii behaviorkooda ka dareemaysa ayagka dhan si isku bedelayaan like waxa arkas ayadoo dhulka wax ku tuura alaabtii baa la jajibinaa like ayagkii dhan waxay noqonayaan like taasna waxaa keenayso waxyaalaha ay daawadaan oo kale waxaa laga yaabaa inay waxyaalahaas ay arkayaan waxyaalihii bay matalayaan violence iyo baranaya like a lot a lot oo waxay leedahay oo maanta khasaare ah but then khasaaraha technologyga maanta ee leedaha waa wax anaka ka kaban karno waa waxaan ka hortegi karno waa waxaan uh, maantay aan like la dagaaltami karno because technology maantay meel aan iska uga bixi karno mala adduunkii dhan hadda wuxuu noqonaya digital so the only waxaan uga bixi karno waa in anakii barano la socono like aan ogaano sidee baan ilmihii uga hortegi karnaa sidee baan ku caawin karnaa hadda culimmada oo scientiska waxay ku leeyihiin ilmaha laba sano ka yar screen dam inaysan arkinin screen dan inaan la tusinin screen dan inuusan wax baran kasoo markaasoo markay wax baranayeen oo afkii hooyo baranayeen oo like indhaha iyo like wax ku fiirinayeen like haddii wixii ay fiiriyaan ay noqoto shaashad wixii ay maqlaan ay noqoto shaashad meeshaas wax ka baranaya luuqadii shaashadda kuu bareyso wax kasta shashada bareyso so its recommended inaan screen dan la isticmaalin ilmaha two like laba sano ilaa shan sano in oo one hour maalintii screen time oo loo isticmaalo bas one hour kaasna wax adig controleysid oo maanta waxbarasho adu isticmaali kartaa inaa wax ku bartid non only entertainment inay noqoto madadaalo ilmihii shan sano ka weyn ilaa teenager ama dadkeena waaweyn xataa waxaa lagu leeyahay recommended waxaa waaye only two hours waan ognaha anaka dhan two hours bas inaan isticmaalin laba saac technology but that is minimum i mean maximum recommended inaa two hours isticmaalno
romana aad baad u mahadsan tahay i really like waxyaalaha dhan aa ka hadasho wax aad muhiim u ah laakiin halka su-aalan qabo waxa waaye you know meel markay ay haddii oo haddaan dhahno like one hour technology ilmaha siiya waalidka maxaad aad aad aad aad kula talin lahayd like maxay samayn lahaayeen inta kale like hadday one hour ay technology siiyeen inta kale sidee waxaa dhahday waxay keentaa waalidkii iyo cunugii bay kala fogeysaa soo maaha technologyga because way way kala mashquulisaa maxaa marka ay samayn karaan si ay isugu imaadaan waalidka iyo cunugooda say time isku helaan
taa su-aal wanaagsan waaye waa mahadsantahay bureeko waxaan kula talin lahaa waalidka ayaka laftirkooda anaka xataa anaka waaweyn technology baan haysanaa so waxaan kula talin lahaa ilmaha horta waxay arkaan bay sameeyaan so inaan horta ka bilowno annaki inaan example noqono oo maanta annaki aan tusno like guriga annaki baa joogno waalidka annaka horta guriga u talino ilmihii annakaan like masu inaan tusno ina annaka muhiim like mas-uuliyaddeena like mas-uuli nahay oo ilmihii maantay ay role model u noqono so waa inaan nafteena ka bilowno oo maanta ay arkaan waalidka inuusan asaga laftirkiisa u technology kusii jeedinin oo asaga xataa ilmihii waxaa laga yaaba inuu ku imaado hooyo hooyo ku dhahayo badan adig inaa kusii jeedid phone ama like hebel baa la hadlaya like qof kana kaa muhiimsan camal oo kale so inaan ilmihii tusno qiimo inaan quality time wax la dhaho aan siino ilmihii so quality time markaan dhaho waa inaa ilmihii like tustid inaad attentionkaaga dhan like you know focuskaaga dhan aad siinaysid you know aadan dareensiineynin oo cunugeygi baas waan ku jeclahay but still waan iska like waan iska kaa iska kaasii jeedinaya may waa inaa hadduu ilmihii kula hadlaya foonkii dhig waxaa sameynaysa dhig usoo jeeso like ka bilow starts with that you know la hadal markaa la hadlaysa xataa fiiri hee hooyo maxaa xataa adoo weydiinin waxaa la rabaa inaa ka dareenti wejigiisa iyo especially teenagerka oo kale maanta xilliga la joogo waxaa laga yaaba iskuulkay ka imaanayaan problema haystaan ma ku sheegayaan waa inaa ogaan kartid wejigooda physicalkooda you know jirkooda inaa ka ogaan kartid waxyaalaha khaldan waa inaa like su-aal monitor samayn kartid you know oo adigii la socon kartid so annakay naga bilaamanaysaa and then also we can do some tips on siin karo waalidiinta waxa waaye quality time and also in the quality time we can do family connection inaan isku xirno inaan xili like routine sameyno ama daily connect like maalin kasta samee waqti aad ilmahaaga like la fadhiisan kartid oo kale maalintii dhan way kaa maqan yihiin eight hours sideed saac oo kale waxa laga yaaba iskuulkii bay kaa jiraan iskuulkii laftirkiisa technology baa taala technology wax soo barayso ilmahaagii wax kale oo adduun kale oo gurigan ahaynay soo barteen dad ka dhaqan duwan ka diin duwanay ku dhex jiraan markay kuu imaadaan haddaadan la fadhiisanin haddaadan quality time siinin that's markay aadayan technologyga that's markay disconnect sameynayaan so make sure inaad frainkooda noqotid inaad daily connectionkaas aad sameysid ama ha ahaat habeen kasta in like for example simple tip oo laga bilaabi karo waxaa waaye habeen kasta ka dhig cashada markii la cunaayo mid la isla cuno qof kasta soo wada fadhiisto la isla cuno na qof kasta inuu markiisa gurto oo sariirtiisa la tago foonkiisa isticmaalayo markuu cunayo ama tvgiisa daawanayo ama gamekiisa ciyaarayo no simple step aad ku bilaabi kartaa and that brings them in technology dhan meel la dhigo laisku imaado labada fadhiisto labada hadlo ama hala qayliyo ama hala isdagaalo at least waxa dhalanayo xiriir adaga dhalanayo oo familinimo ilmihii markaas hadalka xataa baranayaan emotionkiiya baranayaan you know xataa ilmihii markuu wax fiican sameeyo inaad u abaal inaad erey fiican ku dhahdid oo kale oo praistam ay dhahaan gaalada luqadda ingiriiska but inaad saas sameysid ama muxuu ahaa what is it called um, sheeka time aa ku sameyn karta maybe once a week waxaa laga yaabaa inaad story night aad sameysataan game night xataa gameka oo technologyga laga ciyaaraya waxaan u bedeli karnaa game oo practical so gameyaal aa ciyaari jirta marka adig yareed oo kale waxyaalo fan ah sida technologyga fan u tahay noloshii dayliga ahayd oo guriga fan ka dhig wax aan la nicin ka dhigin oo buurinayn like wax fana aan sameyno like conversationka oo kale cunto in laisla wada cuno ama xataa banaanka hala wada aado haddaa cunto guriga la karinaynin one night out every once a week or once a month that can be quality time oo ilmihii maanta ay ilaawayaan digital worldkii badan waa la baxayaa outsideka la tegayaa you know they're exploring meel banaanka si dadka wax u cunaanay harkada xataa arkayaan you know dadkii dhanoo wada soo wada baxaya la wada fadhiyo faamilye kala duwan ay arkayaan xataa waxbarasha u saa'iidaysa faamilye waxay arkayaan oo maanta ayaga ka duwan laba qof oo faamil ah faamil waxay arkayaan laba hooyo leh faamili laba aaba leh because dhulka gaalaan joogna oo naga duwan so ayaga xataa waxbarasha u noqonaysa inay baxaan oo practical u arkaan you know so those are some oo waxyaalaha ay isticmaali karaan waalidka maanta ay ku caawin karaan ilmahooda waxaan waxaan ku dar waxaan oranayaa macnahaad bixinayso aad buu faa'iido u leh waxaan rajaynayaa si wanaagsan in loo dhuuxo oo loo dhegeysto dadkeena waxay waxaan qabaa inay jecel yihiin ilmahooda inay horumaraan inay mustaqbal fiican yeeshaan technologyga way dhaqanaysaa mustaqbalkaas haddii ilmaha uu kasii jeedo nolosha waxaa dhacaysa inuu ka ka habsaamo meeshaad rabto inuu maro marka weerarka kaalin bay ka geysan karaan inay siday leedahay rabaan in ilmaha limit ay siiyaan waqti go-aan oo technologyga intay heli karaan ay ka mashquuliyaan marka la eego literacyga ilmaha technologyga badan daawada luqadooda way habsaataa xataa kuwa waaweyn way ka habsaamaan inay wax akristaan way ka habsaamaan daruusta way ka habsaamaan dad la dhaqanka iyo sida biniaadanka iyo mujtamaca loogu dhex jiro way ka habsaamaan marka waxyaabahaasoo dhan dan uguma jirta waaridka sidaasaa khasab uga dhigaysa inay inay ka feejignaadaan technologyga badan isticmaalkeeda
waa mahadsantahay marian hal wax haddaan ku diri lahaa i think romana iyo marna ka sheegteen wax fiican waayo laakiin maadaama hadda horta hadda covid coronavirus baa ku dhex jirnaa soo maa laakiin muhiimadda sida hadda marina oo ka hadlaysay lirasiga iyo waxaas i think waxyaalaha kale ay waalidka samayn karaan intay technology ku mashquulmahana library ay geysan karaan because library waxyaalo badan ba ilmaha ku samayn karaan waxyaalo badan baa meesha laga sameeyaa laga bartaa so library is another waxyaalo kaloo aada u muhiimsan oo ay waalidku ku fiican tahay inay sameeyaan
banaanka way baxayaan way dhaqaaqayaan faa'iidooyin badan uu leeyahay
buug badanaa buuxdo inay buug yar baan akhrisan karaan option buugyaal badan ay ku akhristaan ay leeyihiin maryan iyo romana waa mahadsantihiin thank you very much
Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.